barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce saddexda bisha noofembar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah
raggii hore wuxuu ahaa laba qaybood ee golaha tegi jiray nin samatalish ah oo nabadda ka taliya oo lagu yaqaano oo la raadsado iyo nin xumatalisha tusaale ahaan laba beelood markay wax dhex maraan marka aanay rabin inay nabad qaadato waxay odhan jireen hebel iyo hebelow jeediya si loogu kala tago meesha halkaana yeeri ka fidmadu ka socon jirtay
waa caaqil axmed maxamuud oo ka warramaya dhaqankii hore ee soomaalida iyo sidii loo soo xuli jiray ragga golayaasha nabadaynta tegaya waxaanad ku dhagaysan doontaan barnaamijkayaga sooyaalka dhaqanka kaalimihii heesaha ayaa iyaguna ka marnaan dooni barnaamijkeenna heesaha aan idinkugu hayno waxaa dhegaystayaal ka mid ah dunidu waa caynbacaynu waxaad ceeb soo taqan qofbay camalkii camalkiisa tahay
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii caalamka oo kooban
dowladda maraykanka ayaa beenisay warar maalmihii u dambeeyey ay baahinayeen qaar badan oo ka mid a warbaahinta soomaalida iyo wargeysyo ka soo baxa kenya oo sheegayay in dowladda maraykanka ay joojinayso taageerada dhaqaale ee ay siin jirtay ciidamada xoogga dalka soomaaliya jawaab qoraal ah oo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ay soo saartay ayaa v o eda waxa ay ka weydiisay wararka sheegaya in dowladda maraykanka ay joojinayso dhaqaalihii ay siin jirtay ciidamada soomaaliya taasoo lala xiriiriyey in saraakiil soomaali ah ay fududeeyeen qaraxyadii muqdisho waa kuwo aan sax ahayn qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay in dowladda maraykanka ay sii wadayso taageerada ay ku bixiso ammaanka soomaaliya iyo ciidamada iyo dadaalka ay ugu jiraan la dagaalanka al-shabaab
ururka isis ayaa sheegtay in sayfulla saybof oo fiidnimadii salaasadii baabuur jiirsiiyey dad badan oo marayay jid aad u mashquul badan oo ku yaala xaafadda manhattan ee magaalada new york inuu ka mid yahay askartooda sayfulla saybof oo sagaal iyo labaatan jira kana soo jeeda dalka usbakistan ayaa safo sharciga ku soo galay dalkan maraykanka sanadkii labadii kun iyo tobankii waxaan u haystay sharciga deganaanshaha rasmiga ah waxaana isaga oo ku dhaawacmay rasaasay ciidamada ammaanku ku rideen weerarkaasi kadib la geeyey cusbitaalka islamarkiibana wuxuu dalbaday in calanka madow ee daacish gidaarka dhakhtarka loo sudho balse dalabkaasi waa laga diiday wargeyska toddobaadlaha ah ee alnaba ayay kooxda isis ku sheegeen in sayfulla saybof uu ka tirsan yahay kooxdooda
duur wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale dhegaystayaal waxaadna ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a waxaa toddobaadkan magaalada laascaanood nooga soo diray wariyahayaga cabdikariin olol
sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idinka imanaya magaalada laascaanood ayaa marti waxaa noogu ah axmed maxamuud oo ku magac dheer sayare oo ka mida odayaasha dhaqanka gobolka sool si weynna bulshada gobolka sool oogala shaqeeya arrimaha dhaqanka horumarinta iyo nabadda iyo isku xidhka bulshada qaybaheeda kala duwan barnaamijka sooyaalka dhaqanka qodobka ugu horeeya iyo waxyaabaheenu ka hadlayna ayaa waxay tahay golayaasha iyo hadalka iyo ragga sida loogu doorto iyo marka laga hadlo raggii hore ee golaha ka hadli jiray iyo kuwa maanta jooga bismillaahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysaa waxaan salaamayaa bahda idaacadda v o da iyo bulshada soomaaliyeed intaba dhaqanka soomaalidu waa mid soo jireena oo soo jiray boqolaal sano waana ka aan isbeddel lahayn ee ay ka aaminsan tahay soomaalidu wax kasta ee ay ku dhaqanto dowladaha oo aan jirin ayuu dhaqankani soomaalidu ay lahayd dhaqankaasi wuxuu ahaa mid lagu kala dambeeyo oo maxaanku idhahdaa laysku tixgeliyo oo xeerar fara badan oo kuwa dowladda dastuurka ay dhigtaan ka baawar weyn buu lahaa oo ay ka go'do xaajadu oo cid waliba markay wax dhex maraan beelaha la yahdo beel waliba marka laysku yimaado yaa maqan hebel iyo hebel waana ragga nabadda iyo talada lagu yiqiinay ee taariikhda ku lahaa waxaa maanta xaaladdu saameeyey burburka wacyiga ee ka daladhacay dalka maanta taladu waa sima waxa weeyaan waxaana simay qof waliba wuxuu doonayaa inuu taliyo raggii hore wuxuu ahaa laba qaybood ee golaha tegi jiray nin samatalis-ah oo nabadda ka taliya oo lagu yaqaano oo la raadsado iyo nin xumatalisa tusaale ahaan laba beelood markay wax dhex maraan beeshu marka aanay rabin inay nabad qaadato waxay odhan jireen hebel iyo hebelow jeediya si loogu kala tago meesha halkaana yari ka fidmadu ka socon jirtay raggaa iyagaa meesha wanaagga iyo nabadda laga rabo waa laga ilaalin jiray ee hadalka xanaftale ka odhanaya waxaa loo yeedhi jiray oo bila la sugi jiray ragga wanaagga ka shaqeeya ee samaha taliya mid walbana taariikhda sooyaalka marka dib loo eego nin waliba wax taliyo waxay ka muuqataa cidhibta farciisay ka muuqataa waxaynu aragnaa ninna golaha lagu ammaanaa nin hadalkaa ka dhaca nin hadal taariikh xun buu ku galaa bal sida lagu kala xusho markaynu colaaday nabadda ka nimaadno nin lagu yaqaana inuu hadalyaqaan la yidhaahda hebel hadalkiibaa ka leexday bal marka dhaqanka hore iyo kan laysugu eego waad mahadsan tahay taa markaan jawaabteeda isdul taago horta marka ugu horraysa hadalku waa hibo ilaahay bixiyo weeyi qofku aftahanimada iyo nabataliska iyo hadalka wanaagsan ilaahayba waa abuura soomaaliduna waxay ku maahmaahdaa nin weliba kaskiibu kor taga kan la leeyahay hadalkaa ka dhacay hadalkiisu waa xun yahay golaha wuu xumeeyey isagu isma laha aqoontiisa ragguna dee nin walba reerkoodu wuu yaqaanaa bulshadiisu way taqaanaa ninka hadalka golaha yaqaanaa ee wacan iyo ninka golaha hadalka xun ka yidhaahda intaba waa la kala yaqaanaa laakiin nasiib darro maanta aqoontii waxaa bi'iyey burburka dhacay nin waliba isaga ayaa dee kaskii kor taga laakiin xilligaa dhaqanku uu jiray waxaa golaha la geyn jiray inta samaha talisa iyo intaan golaha ku ceeboobin markii la leeyahay ninkaasi hadal wanaagsan buu golaha ka yidhi ninkaasi hadalka fiican buu ku wanaagsan yahay waa runoo labadaa dhinac bay kala raacayaan in laakiin maanta waxaa la leeyahay dadkii hadalyaqaanka ahaa ee dhaqanka aynuu lahaynee sooyaalka soo jireenka ahaa ee golayaasha ka hadli jiray wiilku markuu shan iyo toban gaadho ama lix iyo toban gaadho wuxuu isku taxallugsan jiray inuu dhaqanka awoowayaashii iyo aabbayaashii iyo ragga ka waaweyni ay ku dhaqmayaan ee uu dhaxalka u leeyahay ee hiddaha u leeyahay inuu hamiyadda saaro inuu dhegaysto inuu barto siduu berri golaha u tegi lahaa ka maalin markuu xilligeeda gaadho laakiin maanta waxaa soo fasakhay oo taa keenay raggii waaweynaa ee dhaqanyaqaanka ahaa oo gabaabsiya iyo dhallinyaradii oo maanta ku fekeraysa facebooki waxaasuu yidhi facebooki saasuu yidhi aqoonmaalkii saasuu yidhi internetkii saasuu yidhi websitekii saasuu yidhi hebel saasuu yidhiba ma taallaba waxaana kula talinayaa dhallinyarada soomaaliyeed inay u noqdaan dhaqankoodii iyo hiddahoodii oo kan maskaxdooda lagu lumiyey ka sharaf badan oo ah kii noloshoodu ay ku jirtay tusaaleahaan caaqil marka la yidhaahdo hebel colaad buu beeray oo hadalkaasi colaad beeray waa markee marka la yidhaahdo hebel colaad buu beeray waa hadal uu ka yidhi golaha oo wixii laysku hayay ama boog hore u dhacday damqaya ninka samaha ka talinayaana wuxuu golaha ka yidhaahdaa wax boogtii dhaawac ahayd dhaya oo dadkii ku bogsado oo ku qanco waayo shareecadan islaamka waxay dhigaysaa haddii laba qolo isdisho ama laba qoom isdilaan oo aad dhexdhexaad tahay inaadan wax wanaagsan aad u kala sheegto qoladaas way wixii ay idiin geysatay way isku qoomameynaysay marba markaad qolo u tagto wanaag bay idinka sheeganayeen xataa hadday waxun kaaga sheegaan qolada kale laakiin ninka aqoongaabka ahi golahana wuxuu ka yidhaahdaa marka laysugu yimaado xabad baa inoo dhaxaysa ama waxaa yeeli mayno ama marba qolada uu kale markuu u tago u yidhahdaa qoladii kale waxaa iyo waxaasayn lahayd waa taata go ee keenta colaadda hurisa soomaaliduna waxay ku mahmahdaa ninka wuxuu wuxuu garow leeyahay aan ka tegini wuxuu garow leeyahay ma qaato taa macnaheedu waxa weeye iyadoo lagaa gardaran yahay masaalaxada iyo wanaagga awgood waxaan gar lagugu lahayn haddii lagugu xukumo waa inaad qaadataa oo aad ku iibsataa nabadda laga hadlayo ama la doonayo marra waxay u dirsadaan rag wax u soo goyn kara marra waxay u dirsadaan rag wax ka soo celin kara mar waxay dirsadaan rag ka caabin kara doodda raggaasi wataan bal ka warra qaybahaas oo kale adoo kala sharaxaya qaybaha markaan kuu saraxo dadku sideedaba marka la leeyahay rag wax u soo dhicin kara waa rag siraban oo laysku hubo oo xaqa ay keli ay leeyihiin ee cid dhinaca kale kaga maqan aan ka af habaabayn ee halka uu yahay doodiisa dhigaya iyo nin la og yahay inuusan wixii uu garu lahaa doodeeda aanu meel dhigi karin taa sidaas ayaa lagu kala saaraa haddii la rabo inaan dhinac uus rabo inuusan gar bixinna oo waxa uu leey lagu leeyahay uu difaacana wuxuu golaha geeyaa oo la yidhaahdaa aanu dirsanno rag inaga difaaca waxa laynagu leeyahay oo waxa ayaan layna marinin taasina waxay ka mid tahay xaq iyo xaqdaraba wixii laynagu leeyahay ninna waa nin xaqii uu lahaa ka doodaya waxaasaan lidgaan idinku leenahay waxaasaad nagu samayseen oo dee wax jiraa ninna waa nin wixii gar loogu lahaa markaa ku jawaabayaa loo dirayaa qoladaasi hadday gardiid tahay waxba naguma lihidin idiinma hayna taa marka sidaas bay u kala duwan yihiin marka rag meel loo diro oo la rabo in golo laga hadlo laba qaybood baa la eegaayoo marka kaba soo qaad toban nin iyo toban nin ay meel isugu yimaadaan marka horeba waxaa lagu cabiraa laba qolo iska soo jeeda oo shan nin iska garub iska dhinac hadashay iyo gole hal nin u hadleen maxay ku kala duwan yihiin waxa ay ku kala duwan yihiin shanta nin ama labada nin ama saddexda nin dhinac markuu dirsado waxa ay ku tagaan midnimo ayaa lagu doortay oo qabiilkaasaad siyaada shantiinaasi waxaa iyo waxaa iyo waxaa ayaad naga dhinacaasi aad naga ama naga difaacaysaan ama noo raadinaysaan waa qabiil tala leh waa sida labada dhinac u kala talada fiican yihiin dhinacna waa dhinac aan taladiisu burbur tahay oo aan rag midaysan oo wax fakara ku wada socon dirsaday weeye kuwa halka nin u hadlayo intay suureeyaan ayay wixii ay ka hadlayaan hal nin u dhiibtaan ninka ka daba kacaana waa nin wixii uu dhaafay ku dara laakiin dhinaca shanta ama tobanku iska barbar hadashaa ee golaha ku ceebooba waa kuwa aan taladoodan urursanayn golaha yimaada wey badanaana waa la arkaa oo muddooyinkan aad baa loo arkayaa haddii golo ka hadalka la yimaado markii sooyaalka hore dhaqanka hebel baa loo dayn jiray geedka hebel lagama daba hadlo hebel gartaa isagaa dhiibi jiray bal ka waran hadda ma la arkaa oo dhaqankii hore aynu sidaa u wanaagsanaa gole marka la ysugu yimaado halkii cidda ku habboon loo diri lahaa ama ay ka hadli lahayd maanta simaa dhacday nin waliba wuxuu isleeyaha kaan hadlini maanta wuxuu u yaqaanaa nacas buu isu yaqaanaa aan golaha ka hadlini nacas buu isu yaqaanaa maanta waa nina nin kale taladiisa siduu u aaminsan yahay waa yarta waana waxyaalaha sababay inay soomaalidu dhaqankeedii iyo geedkeedii ay ku kala bixi weydo waxaa kale oo taas aafo labaad ku noqotay siyaasadaha burburka soomaaliya saameeyey bay la socotaa in kastaaba nin ka daba hadlo waxaa laga yaabaa nin kastaaba si uu u helo dad isaga taageersan inuu burbur bilaabo oo uu ninba nin ka horgeeyo sababahaas ayaa keenay taa wayna yar tahayba midnimada maanta qabiilku golihii hore dhaqanka iyo goloka hadalka haddaynu dib uga noqono ka war maxaad ka xusuusin karaysaa dhegaystayaasha barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee v o a dhegaysanaya waxaan ka xusuusin karayaa xaajadu waxay lahayd geed marka wax dhacaan la ysugu yimaado ninkii tala aan lagala maarmayn la sugo bilaa loo fadhiyi jiray sannadaa loo fadhiyi jiray waxay ahaayeen dad ka hadlaya dhacdada markaa dhex martay inay wanaaggeeda dhammaystaan laakiin maanta waxaynu ku jiraa xilli aan tala laysla sugayn oo dhinac waliba marka wax dhacaan cid waliba ay leedahay anaa mudan oo halkii joogta ay ka dhaqaaqayso marka la leeyahay hebel taladiibuu hororsaday oo hadalkiibuu hororsaday oo hebel maanu dirsan markaasi waa markee talada markaasi golaha waxa weeye iyadoo cid loo soo qaybsaday ama xaajada cid loo dirtay nin isagu fekerkiisa ay la noqotay oo iska kacay weeyi oo waxaan wixii meeshay oolee loo yimi ahaynba tuuray oo ka walaqsiiyey waxaana soomaalita hebel hadalkaa waa ka walaqsiiyey waa ninkaa weeye ninkaas marka golo la fadhiyo ninku markuu hadlaya ninkama dhinac hadlo waxaana la yidhaahdaa dhaqankeena soomaalida waxyaabaha siduu inugu wanaagsan yahay waxaa ka mid ah hadalku markuu soo wareego in la qaato bal ka waran waxyaabaha haatan dhaqankii hore iyo haatan dhaqankii hore iyo haatan aad bay u kala fog yihiin tusaale waxaa ugu filan ninka weyn mee golaha uu fadhiyo ninka yari ka yari kama hadli jirin maantana waxay maraysaa wiil yar oo labaatan jira ama soddon jiri aabihii ama awowgii ama adeerkii uu fadhiyay inuu yidhaha maxaad garanaysaa adigu adigu inay halkaasay maraysaa laakiin raggii hore wuxuu ah rag isyaqaana si raban is-ixtiraama golaha ku kala dambeeya dhaqanka ilaaliya soomaalidiina maanta waxa weeye sidaa ay u burburtay ayaa dhaqankeediina u burburay oo dhaqamo shisheeye u soo galeen waxa weeye markaa taas waata u baahan in wax laga qabto oo dib loogu haxiyo waxaad arkaysaa gabyaagu tusaale ahaan way ku kala duwaanayeen dhaqanka hebel wuxuu ahaa nin gabaygiisa ku guubaabiya dadka colaadu dhex marto oo aafooyin dambe ay laga dhexlo nina wuxuu ahaa nin gabay nabadeed tiriya oo beelo dhan oo isku soo dareeray buu ku kala celin jiray marka wax waliba maanta waxa keenay isbedelkaa laakiin anigu waxaan kula talinayaa soomaalida inay dhaqankeedii ku noqoto dhalinyarada badani waxaa laleeyahay de hadda wayba adagtay nin dhalinyaro ah oo la yidhaahdo ninkaasi golaha waa ka hadlaya qanaa la daayo walaacaad ka muujinaysaan xagga dhaqanka iyo golo ka hadil in golaha laga hadlo oo jiilka soo kacaya ay noqdaan dad golo yaqaana muxuu yahayna anigu waxaan ku talin lahaa odayaashu iyagoo kaashanaya bahda dhaqanyaqaanka inay sameeyaan golo dhaqan oo lagu tababarayo dhallinyarada oo abwaanada iyo wixii ka nool bahdaa dhaqanku ay abaabulaan oo ay sameeyaan oo lagu celiyo dhaqankoodii kul wax uun uga soo baxaan waayo waxaa laga yaabaa maanta haddii wiilka soddon jirka ah ama shan iyo soddon jirka ah haddii la yaho dhaqankaagii laba qodob oo ka mida sheeg aanu sheegi karin laakiin boqol dhaqan oo yurub iyo america leeyihiin oo aanu u dhalan inuu sheegi karo hal saacad gudaheed marka anigu waxaan ku dardaarmayaa war dadkan dhaqankii ha lagu celiyo odayaasha waaweynna intay nool yihiin waa in laga qoraa dhaqanku siduu ahaa waa in la baro waa in la sameeyaan ku talin lahaa dugsiyo dhaqan say u hadli lahaayeen say u kala xishoon lahaayeen waayo hadal haddaan halkaa ku daro soomaalidu dhaqamaday lahayd waxaa jiray dhaqamo aan la dhaafin oo ahaa dhaqan qabiil iyo mid xidid laba qaybood buu ahaa waxa weeya waxa baawar weynaa oo la tixgelin jiray ka xididka waayo ninku xaaraan bay ahayd seedigii sodogii cidda uu xididka la yahay in loo dhaafo waxyaalaha kaga xun bay ahayd ta qabiilnimadiisa ma jirto iminka magaydu lahaa dumarka culimada isimada dadka maberi magaydada waa laga xishoon jir anigu waxaan garaadsaday iyadoo la yahdo shiikaasi hadduu ina habaaraya isinkaasi waa ina habaaraya oo dadku habaarkaa qura uu ka baqo waxaan leeya war dadka dhaqankeenni ha lagu celiyo dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood inagoo toddobaadkani ku eegeynay golayaasha iyo sida looga hadlo waxaana barnaamijkaasi marti inoogu ahaa axmed maxamuud oo ku magac dheer sanyare oo ka mida odayaasha dhaqanka ee gobolka sool waxaan idinla socodsiinayaa barnaamijkaasi anigoo cabdikariin ololah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
intaasina waxaa noogu eg barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo inala socodsiinayey wariyahayaga cabdikariim olol oo kasoo diyaariyey magaalada laascaanood halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington barnaamijkii dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ayaynu ku guda jirnaa haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jilleecaynaa jamaal axmed cusmaan ayaa nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno kulmo ka tirsan horyaalka yuruba liig ayaa xalay laga ciyaaray qaaradda yurub naadiga makabi talaabiib ayaa waxa ay gagadeeda ku martigelisay naadiga f c astana waxaana guuldaro gool iyo waxba ay kala kulantay naadigaasi slaviya bruchna waxa ay martigelisay naadiga valerial laba gool iyo waxba ayaa lagu awoodronaaday naadiga young boys iyo dinam kevo delena gool iyo waxba naadiga dinam kevo ayaa ku awoodronaatay naadiga istanbul waxa ay gooli gool bareejo isla galeen naadiga hovenham naadiga resgard iyo bragana gooli gool ayay sidoo kale bareejo ku kala bixeen ac milan waxa ay bareejo goola la-aana la gashay naadiga e e k athenis rejeka waxa ay guuldaro afar gooli gool ah kala kulantay naadiga astria vien naadiga olombic leon waxa ay suul daartay oo saddex gool waxbaad dirteen naadiga everton halka atlana iyo abalon limazolna ay gooli gool ku kala baxeen naadiga f c copenhagen saddex gooli waxba waxay dirtay naadiga slin f c shrief waxa ay sidoo kale guuldaro dul dhigtay naadiga locomotive moscow oo laba gooli gool ayayna kaga awdurnaatay arsenal ayaa wax gool ah dhalinin kulankii ay la dheesheen naadiga f k crevana zvezda f k crevana zvezda waxaana ay labada kooxood ku kala baxeen bareejo goola la-aan fc clon shan gool iyo laba gool waxay dirtaa naadiga bet barisov atletico bilbaw ayaa guul gaartay sidoo kale hart barlin waxaay laba gooli waxba kaga adkaatay naadiga zoria lazio iyo niis oo dheelay kulan xiise badan u ahaa gooli waxbada naadiga lazio ayay ku udroonatay real sociedad saddex gooli waxba waxay dirtay naadiga vardar scapch halka rosenburg iyo saint batsburgna ay gooli gool ku kala baxeen haddaan dhegeystayaal idin dulmarno maalinta beritaa kulamada dhici doona reerka dalka ingiriiska naadiga stark city waxay la dheli doontaa naadiga leicester city west bromwich albion iyo harrisville town ayaa wada ballansan newcastle united iyo f c barnmouth ayaa sidoo kale wada dheeli doona southampton iyo burnley ayaa kulan xiise badana swansea city waxay martigin doontaa naadiga brighton and hove albion saham iyo liverpool ayaa sidoo kale wada dheeli doona dhinacayo serie aada dalka talyaanigana waxaa dhici doona laba kulan naadiga bolonya iyo croton ayaa dheli doona january zambadori ayaa sidoo kale dheeli doona dhinaca dalka spain naadiga horyaalka kaalinta labaad kaga jirta kala sarreynta dalkaas spain valencia waxay la dheeli doontaa naadiga laganis deportivo lacaron iyo atletico madrid ayaa maalinta brito dheeli doona alves iyo spanyol ayaa sidoo kale wada ciyaari doona halka kulanka xiisaha badan ee maalinta brito la dhici doona uu yahay kulanka barcelona iyo sevilla dhegeystayaal xubinta ciyaaran halkaas aynoo joogto
jamaal waa mahadsanyaha ciyaaraha inala socodsiinayey haatanna aan ka codsado jaamac buulle inaynu xasuusiiyo wararkii caalamka mahadsanid sahra dowladda maraykanka ayaa beenisay warar maalmihii u dambeeyey baahinayeen qaar badan oo ka mid a warbaahinta soomaalida iyo wargeys ka soo baxa kenya oo sheegayay in dowladda maraykanka ay joojinayso taageeradii dhaqaale ee ay siin jirtay ciidamada xoogga dalka soomaaliya jawaab qoraal ah oo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ay u soo dirtay v o a oo wax ka weydiisay ayaa lagu yidhi wararka sheegaya in dowladda maraykanka ay u joojinayso dhaqaalihii ay siin jirtay ciidamada soomaaliya taasoo lala xidhiidhinaya in saraakiil soomaali ah ay fududeeyeen qaraxyadii muqdisho waa kuwa aan sax ahayn qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay in dowladda maraykanka ay sii wadayso taageerada ay ku bixiso ammaanka soomaaliya iyo ciidamada iyo dadaalka ay ugu jiraan la dagaalanka al-shabaab qoraalka waxaa lagu yidhi dowladda maraykanka waxay mudnaanta siisaa daahfurnaanta iyo la xisaabtanka soomaaliya taasoo ka turjumaysa mid ka mid ah waxyaabihii uu madaxweynaha farmaajo ballan qaaday marka uu xafiiska la wareegay horraantii sannadkan qoraalkan ayaa sidoo kale lagu yidhi dowladda maraykanka waxay horey dowladda soomaaliya ugala hadashay shuruudaha ku xiran kaalmada dhinaca ammaanka uu maraykanku bixiyo waxaana ka mid ah inaan si dhow ula soconno halka lagu bixiyo taageeradaasi dhanka kale ururka isis ayaa sheegtay in sayfullah sabiyof uu fiidnimadii salaasada baabuur jiirsiiyey dad badan oo marayay jid aada u mashquul ah oo ku yaala xaafadda manhattan ee magaalada new york uu ka mid yahay askartooda sayfullah sybof oo sagaal labaatan jir ah kana soo jeeda dalka usbekistan ayaa sifo sharci ah ku soo galay maraykanka sannadkii labada kun iyo tobankii waxaana isagoo ku dhaawacmay rasaas ay ciidamada ammaanku ku rideen la geeyey cisbitaal islamarkaana wuxuu dalbaday in calanka madow ee daacish gidaarka loo dhakhtarka uu jooga loo suro balse waa laga diiday dalabkaasi wargeyska toddobaadkan ee alnaba ayaa kooxda isis ku sheegeen in sofilo sobiyaaf uu ka tirsan yahay kooxdooda
mahadsanid jaamacow haatanna aynu ku wada nasanno codka dananaya ee khadra daahir cige
helay cid kale loo dooni maayo cilmiga ha lagu dhigayo caqliga kaashaba la yidhi gawada caashaqan ihelay ihelay cid kale loo dooni maayo cilmiga ha lagu dhige caqliga kaashaba la yidhi Odhiyo jiib baa la yidhi, jaaniyo cidhi baa la yidhi, cayaar saaca baa la yidhi. Odhiyo jiib baa la yidhi, cagiyo jiib baa la yidhi, cayaar saaca baa la yidhi. qofuu cudur u hayoon haddana kaa caawinay adkaa maqanba maqan baa la yidhi qofuu cudur u hayoon haddana kaa caawinay adkaa maqanba maqan baa la yidhi dawada caashaqan ihelay ihelay cid kale loo dooni maayo cilmiga ha lagu dhige caqliga kaashaba la yidhi dawada caashaqan ihelay ihelay cid kale loo dooni maayo cilmiga ha lagu dhige caqliga kaashaba la yidhi arabku hadal baa la yidhi cagay socod baa la yidhi cilmiga kaasha baa la yidhi iyo codkii macaanaa qadradda harciga waxa ay u dambaysay idaacaddeenii ee duhurnimo tan iyo kulantadeena dambena waa v o a oo idinla ismaqal dambe oo xiise leh
cagay socod baa la yidhi oo cuntoy dhaadhan baa la yidhi dunidu waa caynba caynow waxaad ceebtow taqan qofbay camalkii camalkiisa tahay dunidu waa caynba caynow waxaad ceebtow taqan qofbay camalkii camalkiisa tahay